xili lagu jiro tobanka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaa suuqa xaafadda horseed ee magaalada jowhar waxaa ka socda diyaargarowga ciidulfitriga mashquul badan ayaa ka jira suuqa gaar ahaan goobaha lagu talo dharka ciidda kuwa uu bulshada qeybaheeda kala duwan ku diyaarsanayaan dharka ciidda loogu talagalay sida khamiisyada cabaayadaha iyo noocyada kale ee dharka oo isugu jira caruur iyo ciroole axmed cabdulaahi iyo yaasiin cumar waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada ku shaqaysata tolista dharka ama harqaanka oo aan ku booqday goobtooda shaqo ayaa iiga barbixiyay shaqooyinka bulshadu u hayaan iyo caqabadaha ay kala kulmaan xilligan maasha allah ciidulfitri hadeertaan waa arkaysa oo haween ay tahay dadka meesha joogjoogu iyo dadka macnaha hadda sii baxay oo arkaysay intaba waxaa loo samaynayay macaamiishaygii iyo kastomarkayga ka mid yihiin waxaan ku idhaahdaa intaan hadda arkaysid waxaan waa dhar inta aan u taliyo inta aan qaadatay iyo inta dhimanba yaa badan waaye maasha allah wallaahi ciidihii hore iyo ciidahan waxay ku kala dugan yihiin ciidahana aniga anaga haddii aan nahay harqaanley noo fiican sababtoo ah ciidihii hore estaray dadka ay maaragtaa ay qiimey jireen hadda laakiin waxay qiimeynayaan dharka gacanta lagu talo oo farsamada ah kaasay hadda maasha allah ay qiimeynayaan ayagana cabaayada qurxan saakooyinka qurxan intaba khamiisyada qurxan ayaa gacanteena ugu tolaynaa aan siinaynaa waa gartee sida ii muuqato hadda waxaad gacanta ku haysaa nashqad ka samaysan cabaayadaha turkiga si fiican maxay ku kala duwan yihiin kuwa originaalka iyo kuwa gacanta lagu sameynayo waxay ku kala duwan yihiin kuwa originaalka iyo kuwa gacanta waxay ku kala duwan yihiin kuwaan gacanta qofka cabirkiisa iyo saiskiisa loo sameynayaa oo soona ka dheereen aana ka gaabnayn kaas laakiin waa mid lasoo tolay caadi layskaga soo talay cabirkiisa ma ishaleeli karaan iyo qofka lacag ahaan iyo qaymo ahaanna waa ka lacag jaban yahay kantoliinka lacag yar isla mid ma aho mid waa yaryahay midna waa weyn yahay dadkana ma aragtaa isku dan ma aha way kala tawar leeyihiin marka heshiis waa dadka waa la heshiinaa qofba markaas si maarkaa ma aragtaa oo duruuftiisa aan qiimeynaa macaamiisha dadka qaar waxawaaye hilibgeelay cunaan waxawaa waraabahooda aad u badan yaa way iska xanaaqayaan ayagoo waqtigii aabalamise ka hor yimideynay ku xanaaqayaan mid mid waa iska jiraan dad saase laakiin intooda badan maasha allah waa dabeecad way fiican yihiin dharkantaleen waxay olshiw turki olshiw dhar turki inay yihiin oo turk kasoo aslimeen oo tiktok la soo dhacdhay tiktok micnaa qof walba waxay wadataa fiidiyowadataa fiidiyowas baa la arabaa inaa fiirsatay ummadda isku halmaa isku maskaxna ma aha fiidiyows baa la arabaa micnaa inkastoo haddii lu tuso calaarawooda inaa maskaxdaada qabato oo horka qabatid maya farqiga iskugu dhexeeyo qiima oo lu tolaayo ciid ooyay qiima oo lu tolaayo maalma caadiya isku halmaa maalma ciidda cabaaya xijaabka waxaa lu tolaa taman qofka weyn ilmaa yariiskan waxaa luu talaa afar iyo shan qofkii loona cariisnaa oo maskiin yani saddex doolara luu talaa qofkii awaaman wadatane xalaal caleyg ilaahay xaggiisa aataba ilaahay ani jisaa siina ilaa xaggiisa mabuxka aan kasugeyna taas markaad booqato goobaha lagu talo dharka ee magaalada jowhar waxaad arkaysaa shacab badan oo diyaargarow ballaaran ugu jira munaasabadda ciidulfitriga